agaasimaha sanduuqa horumarinta dhalinyarada somalilan khadar ibrahim maxamed ayaa sheegay in hay-adda dhakhaatiirta gurguurta ee human-t international deegaanada magaalo xoosh iyo sidoo kaleeto magaalo kulul oo ka tirsan degmada faroweyn ee gobolka muruudojeex ay ka fuliyeen adeegyo caafimaad agaasimaha sanduuqa horumarinta dhalinyarada somalilan khadar ibrahim maxamed ayaa hay-adda human international uga mahad celiyay adeegyada ay bulshada u fidiyeen
waa fursad aada u weynoo waxa weeyaan dhakhtar socdo oo dhammaystiran oo gurigaaga kugu yimid wax loo dhigaa ma jiro waa ilaahay mahaddii sidaa ay noo sheegeen waxay shaqaynayeen toddoba bilood markaa maalinba meel bay degayeen maalinba meesha ay degayeen bay ka fulinayeen adeegyada caafimaadka marka maanta waa maalintii ay halkan ku beegnaayeen markaa horta waxaanu aanu aan ku boorinaynaa deegaanka iyo odayaasha in fursadda qaaligee maanta aad haysataan aad aada uga faa'iidaysataan oo dadka xanuunsanaya kuwa raba inay isbaadhaan ee jagabka u imanaya in dhammaan laga faa'iidaysto waa idinkay idiin joogaan intaad intii tiro adeeg caafimaad u baahanba waa u dhammaystirayaan haddii la idmo markaa waxayna tusaysaa in horumarka ay xukuumaddani ka gaadhay xagga sektorka caafimaadka marka la eego in adeegyadii caafimaadka in halkaa la gaadhsiiyo oo adeeg caafimaad oo saa u wareegayo maalinba meesha la ydhaahdo waxa weeyaan dadkii baahida qabay caafimaad baa jooga inay ka duldegaan waxaanu waa u mahadnaqaynaa si gaara iyagana hay-adda hoymaanta international oo barnaamijkan mobile clinicaha ama caafimaadka gurguura ka hirgelisay labada gobol ee maroodijeex iyo togdheer oo sida aynu sheegnay ay dad fara badani ay ka faa'iidaysteen waxaa sida ay dhakhaatiirtu noo sheegeen hawshan hawl tijaabay ahayd marka inay halkaa ka sii wadaan wixii kordhin iyo siyaadee suurtagalana waa inay ku soo kordhiyaan waxaynu intaa ku dhex dari lahayuun maadaama xukuumaddani ay tahay xukuumaddii waxqabadka hadday noqoto arrimaha bulshada noocyadeeda kala duwan biyaha waxbarashada caafimaadka oo intii ugu dambaysay degmada faraweyne horumar badan ka gaadhay inaynu ku dadaalo inaynu xukuumadda marlabaadkeegii aynu haddii aa la idhaahdo waxaweyn aan guddiga dhiishays kaga dhigno